جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda andalus qodobadaan idiin helana waxaa ka mid ah dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ee ka dhacay deegaan ka tirsan wilaada shabeellada hoose faahfaahino dheeraada ee laga helaya qaraxyo dhimasho dhaawacay ku noqdeen murtadiinta oo ka dhacay deegaano dhaca koonfurta dalka soomaaliya madaxa kooxda ardada soomaaliya ayaa si aan gabasho lahayn u aflagaadiya ganacsatada soomaaliyeed ee diidan inay bixiyaan lacagta baadda ah ee kusoo rogtay kooxda ridada maamulka sahayanada yuhuudda ayaa sheegay in duulaan dhanka lugta uu ku qaadayo dalka lubnaan kulan wadatashi oo u dhexeeyay hogaanka dhaqanka beesha gaaljacel ayaa kusoo gebagaboobay degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa xaqiijisay in iskuday dil uu ka badbaaday safiirkooda ku sugan dalka suudaan munaasabad lagu soo gebagabeynayay xalaqo tasxiixa ayaa ka dhacday degmada rabdhuure ee wilaayada bakool dufcad cusub ay ka qalinjabisay madrasada alxikma degmada galhareeri ee wilaayada galgaduud iyadoona marti sharaf kala duwan ay kasoo qaybgaleen xafladii sagootinta wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad ee si dardarle kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ee jubbada dhexe iyo mudug ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiyey deegaanadaasi والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waa subaxnimo talaaduha taariikhuna ku beegantahay sideed iyo labaatanka bisha rabiicul awal sanada kun afar boqol afartan iyo lix xijiri kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta ee kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka golweyn ee hoostaga degmada buulamareer sidoo kale waxay mujaahidiintu shalay galab howlgal qaraxa ay ka fuliyeen saldhig maliishaadka murtadiinta ay ku leeyihiin deegaan lagu magacaabo carmole oo dhacadureedka deegaanka yaqbari weyne qaraxa ayaa allah fadligii waxaa ku baktiyey saddex askari oo murtadiin ah halka shan kalena ay ku dhaawacmeen isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen isbaaro murtadiinta u tiilay deegaanka shalambood waxaana ku dhintay qaraxaasi laba murtad halka murtad kalena uu dhaawac kasoo gaaray kaas oo dhaawaciisu garab yahay sida idaacadda u xaqiijiyeen saraakiisha mujaahidiinta madaxa kooxda ridada soomaaliya ayaan si aan gabasho lahayn u aflagaadiyay ganacsatada soomaaliyeed ee diidan inay bixiyaan lacagta baadda ah ee ay kusoo rogtay kooxda ridada sida uu ku faahfaahinaya warkaasi abu ayman madaxweynaha kooxda iridada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud ayaa ganacsatada soomaaliyeed goob fagaaraha ka aflagaadeeyey isagoo dhanka kalena u goodiyey murtad guurguurta ayaa tuuga ku tilmaamay ganacsatada soomaaliyeed ee ka xeeladaysanaya lacagaha baadda ah ee ku soo rogtay kooxdiisa waxaana uu yidhi qofka cashuurta la dhuumanaayo ha isku qancinin waxaase tuugaa tahay magac kale ma lihi iga bixi muxuu ahaa marjantiga nambarkiisa ee nambarkan kale lacagta iigu soo tuur waa tuuganimo yaa yaad yaad yaad lacagta ka dhowrwaysa lacagta udiidaysa ganacsatada soomaaliyeed maanta waxaan rabaa halkan baaqa uga jeeday waxay tahay waa dembi qofkii lagu qabtana ciqaabuu mutaysanayaa qaanuun dalka u yaalaad jibiyo haysaa ma furi kartid ma bedeli kartid merjantiga meelaan ahayn lacagta kuma qaban kartid maqaayad yar haddaad tahay subermarket haddaad tahay bangi haddaad tahay waxaad dunta aho laba gacmood oo lacagtoodu isdhaafaysaay hadday timaado sistamkaas waa in la dhex maraa lacagtana waxaa laga qaadayo ogow adeegaa tahay oo qofka soomaaliga oo wax gata waa caagaas biyaha oo mooysaxada ah qofka gatay waa waxa vaadka laga rabay adiga ma ah hadalka guurguurta ayaa wuxuu ku soo beegmay iyadoo shacabka soomaaliyeed ay dhibano u yihiin lacagaha baadda ay ku soo kordhisay kooxda irdada kuwaas oo saameynaya dhaqdhaqaaqeeda ganacsi ee caasimadda iyagoo dareensan culayska ay kala kulmayaan nidaamka riddada iyo duruufaha dhaqaale ee ku xiran ayay qaar ka mid ah ganacsatada magaalada muqdisho waxa ay keeneen xeelado ay ugu badbaadi karaan dhacaasi balse waxaa loo taxaabay xabsiga iyadoona kuwo kale ay uga goodinayso kooxda riddada fagaarayaasha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa bishii lasoo dhaafay ee safar waxay digniin u dirtay shirkadaha iyo shakhsiyaadka ku lugta leh boobka hantida ummadda soomaaliyeed si gaar ah kuwa u hoggaansamay awaamiirta riddada ee lagu boobayo hantida dadka soomaaliyeed ee muslimiinta qorshahaas oo laga soo meersaday waxaa loogu yeero hay-adda lacagta adduunka ee i m f walda bangiga aad buu mahadsan bashiir maxuudiin ee kuasi ahaa maamulka sayuuniyadda yuhuudda ayaa sheegay in duulaan dhanka lugta uu ku qaadayo dalka lubnaan nuur cali warsame buusheeba ayaa faahfaahinaya warkaasi duulaanka dhulka ah ee ay yuhuuddu ku qaadayso lubnaan ayaa la filayaa in saacadaha soo socda uu bilowdo iyadoo yuhuuddu ay wargelisay dowladda silibiyadda maraykanka in ciidankeeda gudaha ay gulayaan eh, dhulka lubnaan sarkaal maraykan ah ayaa u sheegay eh, warbaahinta ujeeddada duulaankan inay tahay in yuhuuddu ay gudaha dhulka lubnaan gaar ahaan gobolka koonfurta ay ka samaysato aag difaac si buu yiri ay ugu suuri gasho inay dib guryahooda ugu soo laabtaan in ka badan hal milyan oo dad yuhuud ah oo ka qaxay gobolka waqooyi ay dhulka yuhuudda xooga ku haysato qayb ka mid ah isla markaana ay xadka la wadaagaan lubnaan sida laga arkay hadalka sarkaalka maraykanka waxay yuhuuddu qabsan doontaa lubnaan si ay halkaa u noqoto goob ay ka ilaaliso dhulka ay xooga ku haysato ee waqooyiga oo ay ku darsan karto dhul ka tirsan lubnaan duulaanka dhulka ee yuhuuddu ay ku qaadayso lubnaan ayaa laga filayaa in saacadaha soo socda uu bilowdo iyadoo yuhuuddu ay wargelisay dowladda silbiyadda maraykanka in ciidankeeda ay gudaha u galayaan lubnaan dhinaca kale hogaamiyaha cusub ee maleeshiyaadka isku magacaabay xisballah ayaa maruu saxaafadda la hadlay waxa uu sheegay in iyaguna ay ka go'an tahay sidii weerar dhanka lugta ay ugu qaadi lahaayeen yuhuudda islamarkaana ay uga aarsan lahaayeen dilkii loo geystay hogaamiyahoodii iyo saraakiishii kale ee la laayay diyaaradaha yuhuudda ayaa xilligan waxa ay si ba'an u duqaynayaan meelaha ay ku toonsan yihiin maleeshiyaadka xisballah iyo guryaha dadka caadiga ay degan yihiin deegaanada ay u badan tahay shiicada weerarka dhanka cirka ah oo ay yuhuudda ku qaaday ee gudaha dalka lubnaan ayaa waxa uu saameyn xoogan ku yeeshay dhaqdhaqaaqii waddankaasi ka jiray waxaana gebi ahaanba la fasaxay ardaydii wax ka baranaysay iskuullada waddankaasi iyadoo sidoo kalena ay xirmeen garoomihii diyaaradaha laga raacayay ee waddankaasi maadaama hawadu ay buux dhaafiyeen diyaaradaha yuhuuddu mahadsanid abusheba kulan wadatasha oo u dhexeeya hogaanka dhaqanka ee beesha gaaljacle ee kusoo gabagaboobay degmada boqa qable ee wilaayada hiiraan walaalkeen yaasir maxamed ayaa la diyaara warkaasi kulankani wadatashiga ah oo socday muddo ka badan toddobaad ayaa hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaaljecel ugu soo gabagaboobay degmada buqa qable ee xarunta wilaayada hiiraan waxaana madashii gabagabada u ahayd kulankaasi kasoo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada hiiraan nabadoon maxamed sheekh yuusuf oo ka mid ah hogaanka dhaqanka beesha gaaljecel ayaa goobta ka sheegay inaysan beesha gaaljecel shaqo ku lahayn macawisley waxaan ayadaynaa bayaankii halkan aan ka soo saarnay annaga dad muslimiin ayaan nahay mujaahidiinta bayca la galay toban sano ka hor waxaan bacaad aan kula galnay waxaa ka mid ahay difaaca diinta waxaan diidnay xamla cusub tu hore tu daba macaawisley murtadiin gaala asli dhammaan waa diidnay horena waa u sheegnay haddana waa sheegaynaa sumad macaawisley ma dhiganno ninkii beeshaan ku abtirsadoo sheegta macaawisley ereygaas sheegto waa dameer dhaan raacday nama matalaan naga mid ma aha ugaas xuseen ugaas cabdulaahi ugaas maxamed ugaaska guud ee beesha gaaljecel oo goobta kulanka ka hadlay ayaa shaaciyey in amiirka mujaahidiinta bariga afrika beesha uu cusboonaysiisay beecadii ay kula jirtay mujaahidiinta diyaarna u tahay in hub iyo maalba ku garab istaagaan mujaahidiinta
waxaan ayadayaa bayaankii soo baxay iyo go'aamadii anigoo raalli ka ah ku qanacsan soona dhoweyn ilaahay tabaaraka idin barakeeyo kuwa minka iyo moorada galan ilahay idin karo insha allahu tacaala qof walba waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala diintiisaas ee maaragtay waajibka naga saaran yahay aan beecada ku galnay dadkaan naga dambeeya guud ahaan waxaan leenahay beecadii waan jadiidinayna insha allahu tacaala amiirkeeda mar labaad iyo mar sadeaad waxaan leenahay cala asamca wadaaca fi lmanshadi walmakrah ilaahay kitaabkiisa waxaan ahayn kuma qancayno kumana joogsan insha allahu tacaala gorgortanna ka geli mayno cadow alla meel walbuu ka yimaaday in nooc walba u yeesho kaa inuu mankaan shareecada alla tabaaraka wa tacaala beeca ku wala gelayna amiirkeena leenahay insha allahu tacaala wax khayr iyo wanaag ku farax gelinayna insha allahu tacaala mardhow waad naga maqlaysaa biidnillahi alwaxid ilaxad
waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guleed abunabhaan oo goobta kulanka ka hadlay ayaa ku ammaanay beesha kulanka ay isugu yimaadeen iyo go'aanka ay ka soo saareen isagoona kula dardaarmay dhaqangelinta bayaanka ka soo baxay beesha waxaa sharaf noo ah oo aan ku faraxsannahay aniga oo ku hadlaya afka wilaayada islaamiga hiiraan in aan idinkala soo qayb galno mu'tamarkii qiimaha badnaa wakhtigan idiin soo socday gebagabadiisii gunaanadkiisii waa aan ku faraxsannahay waan idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiinni iyo juhuuddii aad marteen runtii wuxuu kulan weyn oo qiimo badan waktina qaatay sideed maalmood hadda tiro badan ay ka qayb galeen taqriiban ilaa siddeetan iyo ziyaado qof baa shirkaas musaarakaynaysay oo anwaacda kala duwan oo beesha ka kooban muhiimadda uu lahaa iyo qiimaha uu ku fadhiyey baana ee keentay in dadka intaa la eg iyo wakhtiga intaa la eg ay ku baxaan ikhyaarey kulankii qiimaha badnaa ee soo socday waa soo dhowaynaynaa waana qaadanay waana idinkula shaqaynaynaa waana idinkaga mahadcelinaynaa jazaakum allahu khayran وبارك الله فيكم waxaan dardaarankayga ugu dambeeya ka dhigaya waxaad soo saarteen qiimaha badan meesha ku qoran waxaan rabnaa in loo rogo amali dhaqan gelin Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu jecel yahay ballamada in la fuliyo wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'uulan ballamada in la fuliyo beesha gaaljecel ee degtay wilaayadii islaamiga ah ee Hiiraan ayaa sidaana kale horay u shaacisay inay naf iyo maalba ku bixinayaan jihaadka ka socda bariga Afrika dowladda ridada imaaraadka carabta ayaa xaqiijisay in iskuday dilo ka badbaaday safiirkooda ku sugan dalka suudaan ilyaas cabdulaahi ayaa inoo hayaa faahfaahinta warkan xukuumadda riddada ah ee abudubaay ayaa ku eedeysay ciidanka milatariga dalka suudaan in weeraro dhanka cirka ah ay ku qaadeen hoyga safiirkooda uu ka degan yahay magaalada caasimadda ah ee khurtuum dowladda iskutagga imaaraadka carabta waxay intaasi ku dartay in dhismaha safiirkooda uu ka degan yahay magaaladaas ay weerareen diyaaradaha dagaalka iyadoona sidoo kale weerarkaas ku tilmaantay mid xooganaa oo aysan ka muuqan wax turid ah xogta warbixintan oo ay daabacday wakaaladda wararka ee royters waxay intaasi ku daraysaa in wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta ay xaqiijisay in weerarkaas uu sababay burbur ballaaran oo soo gaaray dhismaha uu deganaa safiirkan markii aan fiirino dhanka ciidanka suudaan ilaa iyo hadda ma aysan soo saarin jawaab cad oo ay uga falcelinaysa hadalka ka soo yaray xukuumadda abudubay mana cadda haddii goor dambe uu milatariga suudaan iska beriyeeli doono arrinkan dowladda suudaan oo wajahaysa loolan xooggan ayaa marar badan waxay xukuumadda abudubay ku eedeysay in hub iyo taageero nooc weliba ah ay siiso xoogaga r s f kuwaas oo muddo toddoba iyo toban bilood ah dagaal adag kula jira haddaba isagoo cabdilfataax al burhaan arrinkaas ka duulaya ayuu muddooyinkan dambe waxa uu beegsanayaa dhammaan masaalixda gaarka ah ee imaaraadka carabta munaasabad lagu soo gabagabeynaya xalqo tasxiixa ayaa ka dhacday degmada rabdhowre ee wilaayada bakool cabdilqani maxamed ayaa inoo haya warkaasi مخارج الحروف سبعة عشر على الذي يختاره من اختبر ألف الجوف
xalqadan oo loogu magacdaray al-imaam almaasini isla markaana socotay muddo sagaal bilood ah ayaa tasxiixa qur-aanka looga saxay afar iyo toban macalin oo ka mid ah macalimiinta madaarista qur-aanka kariimka ah degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bokool munaasabadii gabagabada oo lagu martiqaaday mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada bokool iyo odayaasha dhaqanka ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan waaliga wilaayada bokool sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan ayaana kelimad dardaaran ah ka jeediyey intaas kadib walaalayaal wakhtiga baariiriisku ee dhowr qodob aa dardaarma fade qodobka koowaad ma in dardaarmay macallimiinta oo haddaa dhammaysateen xalaqadii way ballana walaalayaal geerka islaamka mayba kuku eedantiina degmadun rabdhowri kuku eedantiin rabdhowri wilaayada may wali tabar ee ka dadaala in maalin siinshaanta wali hamarlanku bahajari oo meelolanka bahajari oo maylare hergeesalanku weydiisli jari oo masar iyo meelolanku weydiisli jari yaa ilaahay rabdhowr siinshaane waa tajwiidkii qur-aankii tasiixigii haaytan hadda alxamdulilah lamba martabadii usan roogd in isdhiso korna isqaad horta walan isin dardaarmo may kumid ah cilmiga siyaasado aan baahan yahay in la siyaadsado quraa'dii oo duubanaayeen marku mayla raay wali cilmigii nadariga hay haaytan camaligiina haaytan marka insha allah maylan baahan yahay faro ku heengaan baahan yahay isku warqabkii in bad muraajac ay sitaan subugla ka dadaal mayla raay qur-aankii insha allah tabaaraka wa tacaala isaga markuu isdhiso la faday furaaga galanta la siin geli may kala siin kala dardaarmay may la siin ku fadhiye wilaayada islaamiga boqol siin ku fadhiyada muslimiinta guud ahaan siin ku fadhiyana oo shacabkii bulshadiisa siin ku sugahayte in jiil ha saartan oo xufaad ah oo isan oo kale ah mas-uuliyaddaas insan qaadatan yaadoo dhibaato badan isku jarta culays badan la kula kulmo duruuf badan la kula kulmo may ballan baahan yahay in arday laha saar waalidiintana way ballanaa insha allahu tacaala macallimiintii waano oo may la raayo warsiin ta'hiili hortaba macallimiin ahaayeen aan isan goroteen in garab lagnagada waalidka may waha doorka shay ee fii tarbiyati awlaadihi muhiim waay macnaha sidoo kale macallimiinta xalqada loo soo xiray ayaa ka warramay waxyaabihii ay ku soo qaateen xalqada iyagoona soo bandhigay qayb ka mid ah cilmiga ay barteen أيها الحاضرون وقفت أمامكم أن أخبركم بأحوال حلقة إمام المازني للتصحيح القرآن الكريم فتحت هذه الحلقة الثالث عشر من شهر المحرم عام 1445 هجرية درس في هذه الحلقة كتب متنوعة من علوم القرآن الكريم منها أولا التصحيح للقرآن الكريم ثانيا رياضة اللسان للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست هوتفت فتعرفي همز فهم ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء ما تعريف التجويد لغة واصطلاحا التجويد اللغة التحسين واصطلاحا علم يعرف به إعطاء كل حرف حقه ومستحقه طبقا لما تلقاه المسلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم sidoo kale nabadoon madkeer garaar oo ah nabadoonka jifada ligsi ee beesha hadame ayaa dhankiisa kelimad ka jeediyey munaasabada ee walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mahad isku leh ee runtii geeka lanka ilaahay ha geysii mayl erakore oob ilaahay waafaji lang ma arne ilaahay subxaana wa tacaala jidgey ha ka hagaajiyi waa la erakor helagii una hata ma arne ha agle oo waana sada arduunka hantaale i sada hata geeka antaala walagi hilagaas la korweelay i wala wala hata la korweelohay lama shalay helagaas may la korweelay wal diin ilaahay ngahayna la korweelay hatana diinka ilaahay korlan qaadohay usili sharafohay usi sharaf leh lanki usuga barado sharaf leh wilaayada boqol ayaa horey u soo gebagabaysay xalaqaad tasiixa looga saxay boqolaal macallimiin ah kuwaas oo haatan ka howlgala qaar ka mid ah madaarista degmooyinka wilaayada boqol mahadsaned cabdilqani dufcad cusub ayaa ka qalin jebisay madrasada alxikma ee degmada galhareeri ee wilaayada galguduud iyadoona marti sharaf kala duwan ay kasoo qayb galeen xafladii sagootinta marwaan maxamed ee warbixinta warkaasi soo jeedinaya munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey ayaa lagu sagootinayay ardayda dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka taas oo ka dhacday howlka madarsada alxikma oo ka mid ah madaarista degmada galahareeri ee wilaayada galgaduuda xafladan waxaa loo qabtay ilaa soddon iyo laba arday kuwaas oo dhammeeyey barashada qur-aanka kariimka waxaana munaasabadii lagu sagootinayay ka soo qaybgalay macallimiin nabadoonno waxgarad haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn maamulaha madrasada alxikma ayaa ka warbixiyey madrasada iyo heerarka ay soo martay waxaan wax yar ka sheegi doonaa madrasada iyo heerarka ay soo martay madrasada magaceedu waa alxikma madrasatu alxikma litaxfiid alqur'aani maca tajwiidi walmutuuni sharciya ardaydu markii qur'aanka amba waxaa weyaan ay falbarka dhaafaan amba ay heer fiican ay qur-aanka ka gaaraan waxaa loogu daraa mutuun sharci ah waxaan kaloon ka marayn mawaadda kale ee madaxa bannaan sida xisaabta iyo farta soomaaliga hadda aanu joognaa dufcadii saddexaad waxaa ka qalin jebisay biidni illaahi wa cawni illaahi soddon iyo laba arday intaas kadib ardayda madrasada alxikma ayaa soo bandhigay bandhig cajiib ah kaas oo ay ku muujiyeen waxyaabihii ay ku barteen alxikma وأقول للجميع جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وحفظكم من كل سوء ومكروه وأدخلكم الجنة أما الحاضرون طبتم أطاب مجلسكم سمعتم نداءنا فأجبتم نحن طلاب مدرسة الحكمة فحضوركم بل قلوبنا سرورا وفرحا فجزاكم الله خيرا للنون إن تسكن وللتموين أربع أحكام فوق التبيين فالأول الإظهار قبل الأحرف للحلق ست رتبت فلتعرف همز فاء ثم عين حاء ممالة ثم قين قاء هلمي إلى تحفيظ قرآن ربنا ففيه الذي ترجوه صاحبة الخدر أضاءت به الأرواح بالنور أشرقت gabagabadiina qiba cabdulaahi oo ku hadlaya afka nuqubada degmada galahareeri ayaa bogaadiyey ardayda dhammaysatay taxfiidka qur-aanka waxaan u mahad celinaynaa macallimiinta juhdiga ku soo bixisay ee soo saartay jiilkan ee nasiibka u yeeshay wakhtigan in ay helaan qiraa'ada aan maqlaynay ee wax lagu tarbiyeeyo arday waxa ugu qiimo badan lagula soo tarbiyeeyey waa taxfiidka qur'aanka kariimka kalaamkaas alle dadaalka iyo juhdiga ay kula soo bixiyeen ee sida wanaagsan ay u soo saareen waa ugu mahad celinaynaa waa u mahad celinaynaa ardayda ka qalin badalinaysa madrasada alxikma ayaa noqonaya dufcadii saddexaad ee ka qalin jebisa madrasada taas oo ay wax ku bartaan jiilka soo koraya ee degmada galahareeri wejiga labaad xamlada irshaadul ummaha ilaa sabiili rashaad ee si dardare kaga socotaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada baay abu xasaan ayaa diyaariyay warbixintaasi ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada buula fullaay ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgal ballaaran oo ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada buula fullaay waxay ku guulaysteen inay soo qabtaan wax badan oo ka mid a agabyadii la mamnuucay ee horey looga degay ummadda muslimiinta deegaanka burgad oo qiyaas ahaan afar iyo labaatan kilomitir dhanka bari kaga beegan magaalada buula fullaay ayay ciidanka xisbada maamulka islaamiga ee degmada buula fullaay ka sameeyeen howlgal ballaaran oo ay ku soo qabteen wax badan oo ka mid a agabyadii la mamnuucay goob fagaaro ah oo burgad ka mid ah ayaana lagu gubay goobta lagu gubay waxyaabahan dhacay waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan iyo nuqobo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mid ka mid a culummada deegaanka burgad oo ka hadlay goobtii lagu gubayay agabyadan ayaa waxa uu tilmaamay inay soo dhoweynayaan howlgalkan ay sameeyeen ciidanka xisbada islamarkaana ay ku soo qabteen agabyadan dhacay
insha allahu tacaala waxaa aad iyo aad saa u dhugeenaa howlgalka cusub oo magaalada hadda ka socdaay yaa aad iyo aad iyo aad u faraxsannahay wana saa dhugaanaa insha allahu tacaala maalmahan waxaa soco shariyaaw cagabka noociyad kala duwan oo dhaca iyo wixii oo mukhaadaraada iyo meelaha yaalin aruurintooda noocyo kala duwan oo howlgallo aad iyo aad u ballaaran baa magaalada ka soco shariyan insha allah maalmahan dhugeeyada kulley insha allahu tacaala haddan waxaa hortaan yaalin agabkii oo sal aruuriyey magaalada salka aruuriyey waxaan u diyaarsan yahayaa in hadda tiblika taaro lukubaay wixii dameeyey magaalada kashirin una saabihinaay meelaha kashirin gacanyaha un la kalnaay guddoomiyaha guddiga ganacsatada deegaanka burgod oo isagana goobta ka hadlay ayaa ganacsatada ugu baaqay inay allah ka cabsadaan waxa ummadda ay ka iibinayaanna ay fiiriyaan oo ummadda aysan ku halaagin wax dhacay
ganacsatada oo burgodka ilaa nawaaxigis waxaas uu dignaa alaabta dhacta in i ka waantoonin ilaahay i ka cabsadin muslimiinna in i hal dulmun dulmiga muslimiin in laka dhaafayaas uu dignaa alaab dhacta in ay keeninoo muslim ay ka dulmayin daawo dhacta aanabooro dhac shaamba qashan qashan bakti iyo qurun oo magaalo isaa kaxaabiyin dadka in ay ha u keenays uu dignaa ilaahayna ha ka cabsadeen ganacsatada waxaa kales uu dignaa haddan waxyaalaha muqadaraadka baktiga qurun oo waddanka laka mamnuuco in ay waddan ay keenan usu dignaa ilaahay ha ka cabsadeen dulmiga ha dhaafeen wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn waxaa goobta ka hadlay ugaaska beesha garre ee wilaayada islaamiga ee baay ugaas ibraahim mad isaaq isagoona ugaaska halkaasi ka jeediyey dardaaran kooban waxaa hadda meesha yaalliin wax oo tukaango mani laka toosiyay waxaa waaye tukaan waxaas ka tarsagno intaas alaab ay juhda ay waxa saabihiye xisbiga allaha barakeeya dadaal badan usub muujiye ini oo ii oo walaalahood dhibi oo lakuwidaay wax dhaceen salkisiyaay ini ii ha ogoleen hamladda dadaalkii ii ka muujiyaan iyaa intaas hortaan yaalna oo hadda lakubaheeyaay haddii ilaahay raalli ka naqday u safarnay labada dhinac laka dhoogay in la kubay wii hadda dambeeyeyna inay dadaaleen ulumadii iyo xisbigii inay fadhiga kaciiloo dukaanyaha meel kasta yaalleen kii baadiyi yaallay iyo kii berad yaallay dadaal badan iyo ka muujiyin howlgalkan wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si weyn looga dareemayaa dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxayna wilaayada bixinaysaa juhdi ballaaran oo ku aadan in la tanfiidiyo agabyadii kala duwanaa ee muddada bisha ku siman looga digayay dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga jubbada dhexe iyo mudug ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo laga qeybiya deegaanadaasi dhanka jubbada dhexe haddii aan ku horumarno waa kan walaalkeen dhugu degmooyinka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa si habsame leh ugu socda qiibinta sakada xoolaha kuwaas oo la siinayo dadka fuqarada iyo masaakiinta ee shareecadu amartay in la siiyo sakada degmada salag leh waxa ay ka mid tahay degmooyinka wilaayada ee laga qeybiyey sakada ayna ka faa'iidaysteen dadyow kala duwan kana kooban asnaafta sakada loo qoondeeyey halkii lagu qeybinayay sakada xoolaha waxaa ku sugnaa mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ah ee degmada salag leh warbaahinta islaamiga ah ee al andalus ayaa wareysatay qaar ka mid ah dadkii nasiibka u yeeshay in sanadkan ay qaataan sakada insha allah waxaan joogaa degmada salag le maanta waxaana la siiyey xoolihii zakawaadka muslimiinta loo qiibinayo ari baana la siiyey alxamdulilah neef geel ay usoo toostay degmada sarlaan joogaa
ilahay baa mahad iskale xoolaa lana siiyey geel barwaaqaysan baa joognaa mahadda allah iskale waa darwaaqaysan warwaaqo ma jiro alxamdulilah waa maxamed ilaahay baa mahadsiiyey ari baa na siiyey alxamdulilah ilaahay baa mahadda ma mar horena waan qaadan jiray haddana alxamdulilah haddana waan kaa faraxsanahay maamul islaan baan dhex joognaa ari baa nala siiyey ilaahay baa mahadda iyo u sugan tahay annagoo nabad haysana annagoo markaa maamulka annaga dhex joogna waxaa ugu duceynayaa inuu ilaahay u barakeeyo iyagana hantidooda annagana xoolahan la siiyo ilaahay noo barakeeyo insha allah waxaan joogaa degmada salagle waxaa maanta noola qaybiyey xoolo ayaa noola qaybiyey maasha allah walaalaha mujaahidiinta ay noo qaybiyaan dadkii boqorada ahaa oo la siiyey ayaa nahay way ku mahadsan yihiin dadkii la siiyey iyo dadkii laga soo qaadayna waxaan leenahay allah u barakeeyo xoolahooda bedelkoodana afkaar qaba allaha siiyo dadkii noo noo yeero aan soo ajiibno u maadnay ilaahi ajirka iyo xasanaadka soo waraabiyo annagii qaadanayn ilaahi subxaana watacaala waxaan ka rajeynaynaa inuu ilaahay noo barakeeyo maalka aan qaadanay zakada oo ka mid ah arkaanta diinta islaamka ah ayaa sanad kasta laga qeybiyaa wilaayaadka islaamiga waxaana ku dhowaad muddo shan iyo toban sano ah ay nasiib u yeesheen dadka ku hoos nool maamulada wilaayaadka islaamiga ah inay qaataan sakada markana wilaayada mudug iyo saka qaybin ay wilaayadu ka sameysay deegaano ka tirsan wilaayadaasi waxaa inoo hay walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali
dad isugu jira fuqaro iyo masaakiin ayaa xoolaha nool loogu qeybiyey degmada jawle iyo deegaanka dabagalo kuwaas oo ka kala yimid deegaanada wilaayada islaamiga ee mudug dadka la siiyey xoolaha ayaa u duceeyey mujaahidiinta iyo muslimiinta suurtageliyey in la soo gaarsiiyo xoolaha sakada ah kuwaas oo ka kala dhacay qeybintooda degmada jawle iyo deegaanka dabagalo dadkii soo xaadiray goobta lagu qeybinayay ariga sakada ah ayaa wejiyadooda laga dheexanayay farxad idaacadda islaamiga al andalus ayaa la dhex qaaday makarofanka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii la siiyey sakada aniga oo xuseen cali cibaara oo degmada jawlaha nool afartaas neef oo ari helaysay oo sokowaadkii ah waa ku duceeyaha mujaahidiinta kor allaha ka dhigo gaalkana allaha jabiya meel uu joogaba iyo wixii la socda aad iyo aad ayaan ugu faraxsana islaamkana waa u duceeyaha iyo ehelkiisa wax alla wixii cadowgoodan allaha jabiyo anigoo ah cumar cabdi geedi kana tirsan wilaayada dabagalo iyo miliqo oo qaybshay ari sakaawaada una qaybshay masaakiinta miliqo iyo dabagalo waxay u guddoonsiiyeen shan ari magacayga waxaa leer cabdiraxmaan waxaan joogaa degmada jimaaye shan neefoo ariyaa laysiiyey oo sakawaad ah walaayada qayr allaha siiya ilaahayna waa uga mahad celaa nimcadan marka ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala walaayadana gacanteeda kor allaha ka dhigo ciise cabdi ereg maanta wax halkan barwaaqa ka jirta nabadaa ka jirta waa dabagalo waxaa lagu qaybshay ari masaakiin la siiyey waa mahadsan yihiin ilaahay ha guuleeyo khayr badan allaha siiyo shan neefo arigahaa aniga lay siiyey ilaahay ha barakeeyo ummaddaas deegaanka waa dabagalo waa mundug meesha la yidhaahdo marka mujaahidiinta ilaahay hau kaalmeeyo wax badan ayna tareen oo khayr badan ilaahay ha barakeeyo shan arigaa lays dareenkaygu waa nabad nimankaas waxa weye waa u duceeyey ilaahay khayr badan ha siiyo waa kaa raaxan faarax shuuriye aan ku suganahay gobolka mudug gaar ahaan degmada jawla waxaan ka qaadanaynaa ari siyaaskaabaadka alxamdulilah aniga shan neef baa laysiiya waan u duceynayaa insha allah nasri deg degan ilaahay siiyo qaar ka mid a nuqabada wilaayada islaamiga mudug ayaa la hadlay dadkii la siiyey xoolaha sakada ah degmada dabagalo oo lagu qaybinayo ari sakawaad ah oo la siinayo dad masaakiin oo fuqaraa fuqarada iyo masaakiinta ayaan maanta xaadirnay intii la siiyana xigma shifala allah uga dhigo walaayadana khayr badan allaha siiyo lagama helo meelaha maamulada islaamiga oo ka jiraan maahane meel seke inta laga aruuriyo dadka muslimiinta masaakiinta la siiya lagama helo marka halkan waxaa lagu guddoonsiinayaa dad badan oo masaakiima ayaa waxaa lagu siinayaa xoolo sakaa waxaan leenahay ilaahay iyagana risaaqad waasaca ha siiyo ilaahayna ha u barakeeyo dhammaan wilaayaadka islaamiga ayaa sidan oo kale looga qeybiyey xoolaha sakada waxaana ka faa'iidaystay dadka masaakiinta iyo fuqarada warkay subaxnimo naanaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu